بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ودرسي صدن يسديلاد كتابك التذهيب في أدلة متن الغاية والتغريب متن أبي شujاع waxaan kusoo jirnay kitaabu nikaax fasalkani wuxuu ka hadlayaa faslun haadaa faasilun weeye fi lqasmi wاnnushuuzi wuxuu ka hadlayaa qasmi oo qeybsiinta dumarka qofkii xaasas badan qaba laba iyo ka badan qasmi waxaa kaloo laga hadlayaa nushuus naashisnimada waxa ay tahay oo qofkaasi haddii n nushuusnimo meesha timaado ama naashisnimo xagga raggana waa ka timaadaa xagga dumarkana waa ka timaadaa iyadana waa laga hadlayaa sidaa marka ay tahay qasmigaas iyo qeybsiintaas waxaa looga jeedaa waa alcadlu beyna azawjaat xaasaska dhexdooda oo cadaalad la sameeyo nushuuskuna waxa weeyaan waa cisyaan iyo amar diidid iyo isi saraysiin iyo daacada zawjka ninka qaba gabadha oo ay gabadhu adeeci weydo xaaskiisu adeeci weydo taa baa looga jeedaa xadiid baa wuxuu odhanayaa nebigu inuu yihi calayhi salaatu wasalaam ina almar'ata ka dilaci qofka dumarkaayi waa feer oo kale in dahabta tuqiimuhaa haddaad tagto adoo doonaya inaad toosiso kasartaha waa jebinaysa haddii aad ka tegtidna sidaasaad ku haysanaysaa iyadoo qalloocii uu ku jiro dumarka khayr isku dardaarma feertaasaa laga abuuray shayga ugu qalloocsan oo feeraha dhexdoodana feerta u sarraysa weeye feer calaanta ah waa ugu qallooc badan deedna haddaad damcdo inaad toosisid waa jebinaysaa jebintaasi waxay noqonaysaa bimacnaa reerkii waa kala tegayaa furniin baa dhacaya haddaad damcdo inaad toosisid marka waxa weeyaan isku sabra shayga u sareeya feeraha oo feertaa ugu qallooca badan feer calaanta qofkana carabkiisaa ugu sareeya waxaa laga yaabaa waxa u badani inay ka yimaadaan oo dadka khilaafka ku keena inuu carabka yahay sidaa marka ay tahay marka xadiidkaas isagana bukhaari iyo muslim waa warinayaan qof nin mu'mina gabar mu'minada yousan u caroonin oo nicin hadduu arrin ku naco arrin kaleu kaga raali noqonaya hadday gabadhu si un dhinac looga fiican yahay dhinac kaloo ay ku fiican tahay unbaa jiraya qofku mooda xuma waa xadiidka muslim kaasina ragga kan muminiinta ragga mu'miniinta ninka ugu kaamilsan xagga iimaanka waa kan ugu dabeecadda wanaagsan raggiiow kiina idinku khiyaarsani waa kiina dumarkiina ugu khiyaarsan oo xadiid tirmidi wariyey wa saxaxahu ouna saxiix yeelay faslun haadaa faasilun weeye wataswiyatu ekayn iyo simid iyo yaa cadaalad samayn fi lqasmi hoyaatinka beyna azawj iyo nafaqada beyna azawjaati xaasaska dhexdooda in lagu simaayo waajibatun waa mid waajibtay weeyaan taas waa waajib waxaa lagu simayaa qasmigu waa maxay waa hoyaatinka qofkii inuu guriga yimaado xagga aradbaxa iyo wixii la mida maaha waxaa lagu leeyahay waa lagu simayaa ayib inuu soo hoydo weeye hoyaatinkaas khasab maaha inay dadkaasi reernimo ay dhex madho ayib hoyaatinka marka reer ba hameen in lagu hoydaa fiican laba laba hameen haddii laga dhigo reer kasta laba hameen lagu maqnaanayana iyana way bannaanta haddii saddex saddex hameen laga dhigana reer kasta way bannaanta laakiin saddex lagama badin karo haddaysan iyagu ka raali noqon maxaa yeele waxaa ninkii dhici kardha in uu dhinto muddadaa dheer saddex saddexda beriya uu soo wareegayo hadhowna xaqaas uu la dhinto ayaa khatara weliba ninka waxaa ka xaaraana laba xaas laba xaas inuu ama xaasas badan hal guri wada dejiyo haddii guryuhu isku maraafiq yihiin maraafiqda waa maxay meesha lagu naacawsado iyo meesha suuliga iyo meesha wax lagu karsada isku hal meel hadday tahay laba reer isku meeshaa lama dejin karo waaye arrintaasi muran iyo waxaasi keenaysaa dadka wada degan wacaashiruhuna bilmacruufi si wanaagsan kula noolaadaa la yihi kula dhaqmay macruufkiina saasi ma ah macruufkii inay taa ku kala duwan yihiin wey waaye halkan wuxuu ka qabtay kitaabkani raqamkan xadiidkan rawaa abu daawuud wاtirmidiyu wغayruhuma can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyh wasalama qaal nebigu wuxuu yidhi man kaanat lahu imra'ataani qofkay laba xaas u ahaadaan oo markii ay sidaa tahay famaala ilaa axdaahuma middood u iisha cinda tirmidiyana waxaa ku taalay falam yacdil baynahumaa dhexdooda aan cadaalad samayn jaa-a yowma alqiyaamati maalinka qiyaamo waa yimaadaa walxaal shiquhu dhinaciisu maa-ilun qallocan yahay sida qof faalij ku dhacay dhinac isagoo uu laalaadinayo wa shiquhu wa cinda tirmidiy wa shiquhu saaqidun dhinacu dhacay falam yacdil waxaa weeyaan aan cadaalad samayn biاnafaqati iyo walqasmi way cadaaladdu hoyaatinka iyo biilka way cadaaladdu wa huwa almabiitu cindahunna qasmigu waa hoyaatinka gabdhaha agtoodii lagu hoydo warawaa abu daawuud watirmidiyu can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalama yaqsimu nebigu waa qeybsiin jiray xaasaskiisa midkaas hameenkeeda u hoyan jiray fayacdilu waa cadaalad samayn jire wayaquulu wuxuu dhihi jiray allaahuma haada ilaahu kaa aan sameeyey qasmii aniga weeyaan qeybsiintaydiiyo hoyaatankaygii fiimaa amliku waxaan anigu awoodo inaan hameenba meel taga ah falaa talumnii ilaahu ha igu dagaalin fiimaa shayga tamliku adigu aa milkisan tahay walaa amliku anigu aanan milkisanayn qaala abu daawuud yacnii alqalba waxaa weeyaan qalbiga adaa milkisan ilaahay anuu ma milkisani oo qalbiga hadduu mid jecel yahay taa kama saari karo anugu adaa taa awooda laakiin waxaan awoodayay waa sidaan kaloo muuqata nafaqadii iyo biilkii iyo hoyaatinkii arrimahaas inaan ku cadaalad sameeyo oo sidaasoo markaa dhahay ayib marka altaswiyatu fi lqasmi bayna azawjaati xaasaska dhexdooda lagu cadaalad sameeyo waajibatun waajib wey hataa xataa haddii gabdhahaas cududaar leeyihiin mid baa jiran mid baa caadadii qabta hoyaatankii inuu xaafadii tago waa laga maarmaan waay taas waa laga maarmaan walaa yadkhulu ma galo maalinkii bay ka dhigan tahay nahaaran calaa kayri lmaqsuumi lahaa tii la qeyb siiyey keyrkeed maalintaa tii qeybta u heshay midaan ahayn uma galo xilli maalina likayri xaajatin baahi timid la-aanteed maalintaas gabadhii xaggeeda uu ka tirsanaa ma ahee xaaska kale maalinimo uma tago haddaan baahi imaan haddii aan baahi imaanin waay maxay noqonaysaa baahidaas maalinta wuxuusan ugu gelaynin maalintu habeenkay daba socotaa habeenka xagga hadduu joogay maalintiina xaggiiba weli ka tirsan yahay ayib waxaa jira dad maalintii shaqeeya waxaa la habeenkii shaqeeya oo maalintiiba jaanis laho guryahooda jooga dadka markaa habeenkii shaqeeya iyaga maalintiiba booska habeenka oo kale u ah waaye maalintaasi meeshii xaafadday joogaan habeenkuna maalintaasuu markaa iyaga u daba joogaa maanta meeshuu joogay baa caawa nale weeye waaye intaa markii la sheegay ligayri xaaja baahi la-aanteed dani haddaysan imaan maalintaas u tegi maya reerkii kale ayib baahi maxaa noqon kara waxaa noqon kara dan timid oo muhiim ah baa noqon kadha marka waxa usan maalintaa ugu gelayn waaba ka xaaraam maxaa yeele mid kale xaqeed baa waktigan leh hadduu sameeyo oo wakti dheer joogo xaafaddii kale oo waktigaas aan lahayn gabadhii kale waa inuu hadhow waktigaa u qalleeyo waaye hadduu laakiin xaaje u tegay xaafadda hadduu doono muddoba ha joogay alaabbuu geynayey alaabbuu ka soo qaadanayey biilkiiba u geynayey war muhimoo soo dhacay oo jira buu rabay inuu qofkaa usoo sheego iyo gabadhaas waa bannaantaa markaas markaa way bannaanta arrimahaas xaajada timid ah markaa waa u tegi karaa waaye ayib hameen hadday tahay ka war hameen muxuu samayn karaa hameen waaba ka xaaraan reerku u hoyanaya maaha reer kale inuu aado waa ka xaaraan ilaa daruuro mooyaane taguna waa daruuro baahi waa ka daranta daruura waxa weeyaan wax aan marna laga ka- maaragtay kaaftoomi karin waaye haddii arrintii ka xaaraankahay daruuradu tubiixu lmaxduura soo maa daruuraa timid habeen inuu u tago reerkuu la jooga ma reer kalena xaaraan bay ahayd daruuradaas buu markaas xaaraantii bannaysadoo daruuradaa timid buu kusoo ku aadi karaa daruuradu waa maxay way xanuunsatay habeenkaasna isagoo xaafaddaa kuma qornayn gabadhaasi waa xanuunsatay xanuun khatara weeye waa marad makhuuf xanuun looga baqay waaye markaa saasuu ku tegi waa dar waa ku tegi karaa hadduu macaa ku dheeraado waktiga oo hameenkaas wakti dheer iyadoo xanuunkaas yimid wakti dheer ku qaato halkaas hadhow in waktigaas lama dhabo ayay noqonaysaa oo gabadhii kale u magdhabo ayib ilaa hameenka ilaahay wuxuu ugu talagalay in dadku xasilaan maalintuna shaqada iyo taradudka iyo socsocodka xataa qofku marku baxayo habeenkii uu baxayo bixidda iyo bixid la-aanta waa inuu ku simo gabdhihii ku siman yihiin habeen kasta waa xilli uu baxaa jidha xaafad kasta ha joogo waa caadi ama ha- midna ma baxo habeenkeeda waa wada joogaa laakiin hadduu qaarna habeenkii maqan yahay saacado badan qaarna uusan maqnayn taas waa dembaabayaa qofkii waaya walaa yadkulu calaa gayri lmaqsuumi laha ligayri xaaja waidaa araada markuu doono asafara safar ninkii inuu safar galou rabaa xaasaskeena qaar inay raacaan buu rabaa aqraca baynahunna dhexdooda waa u qori ridaa waa u qori tuuraa saami baa la soo qaadayaa wakharaja wuxuu la baxaa bilatii gabadha takhruju lahaa iyada ay usoo baxday alqurcatu qurcadu gabadha safar la gelaysato isagu damcoyna keen iska dhihi maayee midii qurcadu usoo baxdo bay wada safrayaan hadduusan markii wada tegeyn ama wada raacaynin rawa lbukhaariy wa muslimu can caaishata radia allaahu canha annaha qaalat waxay tihi kaana rasuulu llaahi rasuulka ilaahi wuxuu sala allahu calayh wasalam idaa araada safara safar markuu damco aqraca bayna nisaa'ihi dumarkiisa dhexdooda waa qori tuuri jir faayatuhunna tooda kharaja sahmuhaa sahmigeedu soo baxo iyo qurcadeedu buu kharaja bihaa maceeda bixi jiray calayhi salaatu wasalaam saas baa nebigu xaalkiisu ahaa ayib marka meel buu u socday meeshii marku gaaro hadduu meeshii muqiim ku noqdo muddada sii socodka iyo muddada soo socodka looma haysto qofna loo qallayn maya xaasaskii kalaa laakiin markuu meel inta tegay ku nagaaday oo muqiim ku noqday intaa uu meeshaa ku naga yahay baa lagu yeelanayaa inuu hadhow mag dhabo oo qalleeyo waa ilaa markaa safar maahe awalna waa u qori tuuro hadduusan isagoo u qori tuurin mid iskala tegey macaa muddadiisii socodka iyo soo socodka iyo muddaduu meesha joogay kullu xaasaskii kalena tirsigaasoo kale ku wada yeelanaya waayahay waidaa tasawaja markuu guursado jadiidatan ayuu guursaday marka waxyaalahani waa waa masaa-il wada muhiimo haddii dadku dhexdooda iscafis iyo wanaag iyo waxaas iyagu inay iskala raali noqdaan bay ku dhibya dhah waaya sidaas bay ku fiicanta ayib halkan masaladan wuxuu leeyahay walow faaraqal madluumata qabla alqadaa'i lahaa gabar la dulmiyadoo waktigeedii qeyb ka mida isagu uu meel kale iyo gabar kale uu ku soo qaatay hadday iskala tagaan waaba fura hoyaatinkaasna waa lagu lahaa lam yasqud xaquhaa xaqeedii ma dhicin waa lagu leeyahay fayajibu calayhi an yuciidaha gabadha ha soo ceshado dib ha usoo guursado walow bicaqdin jadiidin meher cusub allah ka dhigo haddii kaloo rajciye ahaydna ha soo rajciyeysto in amkana oo hadday suurtagal tahay liyaqdiyahu lahaa soo xaqeedii ugu gudo fain tacadarat icaadatuha soo celinta hadday suurtagal noqon weyday gabadha in la soo celiyo suurtagal waa noqon weyday sababta waa maxay bian kaanat mudallaqatan alaaan awal baa saddex lagu fura saddex haddii lagu furayna soo celin ma leh wataa saddexdii tacadara alqadaa markaa in la qalleeyo waktigii waa cudurtooba ilaa gabar saddex lagu furayna xaaraankuwa u dhici mayo ma uu soo celin karee waay waa dambe haddaysan si kale aysan isku helinin ayib waidaa tasawaja markuu guursado jadiidatan buu guursaday gabar cusub gabar horena waa qabi khasahaa wuxuu ku gaar yeelahayaa bisabci layaalin toddoba hameen in kaanat bikran hadday gabar bikaaraa tahay wa bihalaain saddex hameen buu ku gaar yeelayaa in kaanat fayibaa hadday gabar guur fayibaa tahay garooba oo tirsigan markaas isaga hadhow magdhow laguma le iyo soo gudid toddobadan beri ama saddexdan beri rawa bukhaariy wmuslimu can anasin radi allahu canhu qaal min asunati sunnada bay ka mid tahay idaa tasawaja albikra markuu bikro guursado cala ayibi mid ayibaad dusheed aqaama cindaha sabcan toddobo ku agnagaanayaa taas bikrada uma qasama hadhowna qeybsiintii dumarka oo dhan mid kasta hoyaatinkeedii iyo hameenkeedii buu bilaabayaa waidaa tasawaja ayiba mid ayibaa hadduu guursado garooba aqaama cindaha alaaan saddex buu agteeda ku nagaanayaa uma qasama waana qeybsiinaya hadhow qaala abu qilaaba low shitu haddaan iraahdo low shitu haddaan doono dheh laqultu waxaan odhan lahaa ina anasan marka abu qilaaba waa anas baa waxbaray ardaygiisi weye haddii aan doono waxaan dhihi lahaa anas radiallahu canhu rafacahu xadiidka wuxuu u koryeelay ila nabiy nebi maxamed sala allahu alay slm macnaha xadiidku xagga nebigu jiraa weyo haddaan doono nebigaan sii gaarsiin lahaa haddaan dabco ana sinaa macallin kale ma leh macallinkiisu waa nebiga calayhi salaatu wasalaam waaya marka sidaas baa ay noqonaysa haddii guur dambe yimaado muddadaas cursiga ama arooska uu ku jiro salaadihii jamaacaadkii iyo ma u bixi karaa jumcadii iyo arrimahaasi horta jumcada ha tago waaye ha u wada baxo iyo maya ha joogo jumcada yuusan ka tegin hameenkii ja- salaadaha ku aadan ha joogo maalinta kuwa la tukadana hala soo tukado jamaacada meelaha kale ma aadi karaa dadka jiran ma soo booqan karaa janaasada iyo meydka ma raaci karaa arrimahaas iyadan waa laga hadlayaa ha iska raaco waaya halkaa markii la marayey wuxuu ku daray nushuuskii baa laga hadlayaa gabar naashiso noqotay oo amar diida samaysay oo daacadii zawjkeeda aqbali weyday baa laga hadlayaa waidaa khaafa markuu ka boqo nushuusal mar-ati haweeneyda nushuuskeeda naashisnimo uga boqo calaamaad baa u muuqday waa uga baqay wacadahaa waa wacdiyaa ha fura lama dhihin guriga ha ka taga lama dhihin waa wacdinayaa fain oo marka calaamaadkii naashisnimada baa muuqday oo maxay yihiin kajeensi buu ku arkay gabadhi ama weji cabuusnibuu ku arkay ama hadal qallafsan buu ku ku arkay wuu wacdinayaa waaye wacdi buu wacdinayaa ayib fain abad hadday diiddo ila nushuusa naashisnimo moohae wax kale hadday diido wacdiga wax tari waayo hajaraha waa ka haajirayaa anaa haajirku guriga o dhan buu ka tagayaa ma aha gogashiisoo gaar dhiganayaa wey oo dhabarka u dawayaa wey waa ka haajiraya ayib oo waxa weeyaan wallaatii takhaafuuna nushuusahuna faciduuhuna wahjuruuhuna fi lmadaajici jiifka kaga haajira haddi gabadhaas marka haddii waxaa fiican inuu ku wacdiyo u sheego xadiidkii ahaa ninku hadduu xaaskiisa u yeero gogoshiisa ugu yeero ay diido lacnadii malaa'igtaa ku dhacaysa ilaa waagu ka baryayo xadiidka saddexdiiba waa wariyeen xadiid kalena inuu u sheegoo ah haweeney kasoo dhimatay iyadoo ninkeedu raalli ka yahay jannaday gelaysaa waaya xadiid kalena uu sheegoo ah haweeney ma dhig ma dhibto ninkeeda adduunka ilaa haweeneydiisa xururciintaayoo jannada joogta baa dhahaysa ha dhibin ilaahay adiga ha ku dilee agtaada wuxuu ku yahay marti waxaa degdegaysa inuu kaasoo tago hanaga noo yimaado soo dhinto baaba degdegi ka dheh ayib xadiidkii kalena inuu u sheego haddaan qof amrayo inuu qof u sujuudo maba amraye qof qof uma sujuudi kare axad hadduu axad u sujuudayo du haweeneyda xaaska baan amri lahaa zawjkeeda in ay u sujuuddo laakiin hadda ilaahay cidaan ahayn looma sujuudi karo ujeedku waxa weeye xaqa ninku ku leeyahay weynankiisa baa looga jeedaa ayib wuu wacdinayaa haddii wacdiga anfici waayo waa ka haajirayaa fain aqaamat calayhi hadday kusii nagaato oo isagoo gogashii xaggaas uga fogaaday ay naashisnimadii sii wado hajaraha waana ka haajirayaa wadarabaha waana edbinayaa wadarabaha waa garaacaya garaacu maaha garaac oo argoose ah waa garaac ta'diib wey edbine maaha intiqaam argoose maaha ee waa ta'diib waaya waa haddii garaacu wax anfacayo garaacu maaha iska qaar iyo uli ogow qaala allahu tacaala wallaatii takhaafuuna nushuusahuna faciduuhuna wacdiya wahjuruuhuna kahaajira fi lmadaajic wadribuuhuna garaaca fain adacnakum gabdhihi hadday idin adeecaan falaa tabquu calayhina sabiilan dushooda wadaha dalbinina gabadhii hadday fiicnaato wadad dambe dusheeda laguma dalbi karo wixii hore lagu lagu soo qaadayo oo la leeyahay waxaasaa samaysay saasaa ahayd iyo adig mar haddii meeshii wanaag dhaco waddo dambe dusheeda ha dalbinina nushuusahunna waxa weeye cisyaanahunna wa tarafacahunna almadaajic waxa weeye alfurush waa joodarayaasha iyo gogasha waayo wahajarahaa wa hajruhaa haajirideedu an yuwaliyahaa dahrahu dhabarkiisa inuu jeediyo wey walaa yukalimaha uusan la hadlin hadalku saddex beri qof waa la kala aamusnaan karaa laakiin wax ka badan mada falaa tabquu ay laa taslukuu ha dalbinina ha qaadinina dariiqan liidaa'ihimna dhibidooda marka darbigaas lagu leeyahay wuu edbin karayaa makhasabbaa may waa iska bannaan tahay weeye waa iska bannaan tahay garaacaasna waa hayra mubarix mid qofka bararinaya hayrkiis mid jebinaya maaha mid bararinaya maaha mid xuminka fool xumaynaya maaha oo madow iyo dhib ku reebaya waase markii intaas lafteedu wax tarayso haddii haddii gacantaba la taago dhibaato ka daran dhacayso waa inuu iska daayo oo cafiyo oo leys cafiyo wejiga in qof lagu dhuftana lama ogola xoolahana lagama sumado dadka wejiga xoolaha ka sumada inay iska daayaan hadal xun waa inuusan dhihin gabadha waay hadduu ka haajirayo guriga dhexdiisuu kaga haajiri karaaye gurigoo dhan uga tegi maayo waay fain qaamat calayhi darabaha wahajaraha may ku daran halkaas wuxuu yidhi marka nushuus maxaa noqon kara qofka oo ka baxa gurigii ninkeeda idan la-aan gurigii ninka ayay idan la-aan ka tagtay kow nisawjkeedii bay isku diiday waa labo carabkay ka cayday waa saddex waayo mada cayadu iyadu noqon mayso waxa weeyaan waa dembi laakiin edbin bay mudanaysaa laakiin iyadu way ka saalantaha kuwa hore marka nebigu wuxuu yidhi calayh salatu wasalaam raggiiyo dumarkiina xaq baa ku leedihiin dumarkiinuna xaq bay idinku leeyihiin dumarka idinku xaqaa ku leedihiin waxaa weeyaan inaysan gogashiina ku fariisin cid aad dhibsanaysaan oo qofkii cadowgiisa haddii gurigiisa la keeno waa dhibaato tusaale gurigiinna inaysan u idnin gurigiinna inaysan u idnin cidaa kahanaysaan iyaguna xaqay idinku leeyihiin waa inaa u ixsaan samaysaan labiskooda iyo cuntadooda labadaba waaya wayasqudu binnushuusi nushuuska waxaa ku dhaca qasmuhaa hoyaatinkeedii iyo wanafaqatuhaa biilkeeda gabadha hadday naashisan noqoto waxyaalaha naashisnimadaa ay timaado biilna yeelan mayso hoyaatinna yeelan mayso nushuuskaana tuuray nushuuska ayaa meesha ka saaray taasaa sabab u noqotay wey nushuuskuna waa arrimahaas ku imaan karaa waay marka garaaciyo isdilbaynusan meesha imaan baa fiicane cafis meesha yimaado hadduu waxaan ku dhufanayo hadda waa maro faraqeed iyo caday iyo wax sahlan ee maaha wax qofkii dhibaataynaya hadduu inta wax ku dhufto xubin dhibaato gaarsiiyo magdhow baa lagu leeyahay ninkaas wixii gaaray gabadha wuu bixinayaa haddii labadii isqabtay heshiin waayaan arrinta waxaa loo bandhigayaa marka qaadiga qaadiguna wuxuu soo saarayaa laba ninoo xakamiina nin gabadha ehelkeeda laba ninoo xakamiina waxaana fiican nin gabadha ehelkeeda ah iyo nin ninka ehelkiisa ah in hawsha loo diro waa sida fiican waay waa waajib labadaa qof in la saaro laakiin inay labada qoys ka kala yimaadaan waa sunne ninkan gabadha qabaa ninka uu soo dirsanayo waa inuu raalli ku yahay ninkaana wakiil u ah waa raalli ba ku yahay gabadhuna ninkay soo dirsanayso waay waa inay wakiilkeeda raalli ku tahay waay kuwaasaa xalinaya labadii loo diray laftoodii baa iskhilaafo isla keeni waayey laba kalaa la diraya ilaa marka dambe labada la diray wax isku waafaqaan reerka ha la kala diro iyo ha wada joogo ilaa mid ay ku midaysan yihiin laga helayo ayib marka marka dambe maxaa xal ah khuluc ama dalaaq waa aakhiru lxuluul xalalka kan u dambeeya in la kala diro haddii xal kale la waaye ama khuluc waayo gabadho dalqaadheeda gadanaysa way khulucna waa casharkeena dambe soo socda insha allahu tacaala ayib marka sidaas baa hawshii noqonaysa wallahu subxaanahu watacaala aclamu bisawaab
masalada halkan ku jidha waxa weeyaan haddii xaasaska la ysla qabaa mid ka mid ah ay hameenkeedii ama wakhtigeedii u hibayso gabar kale oo xaasaskii kaloo ninku qabay ah way bannaanta laakiin ninku waa diidi karaa arrintaasoo hadduusan isagu raalli ku noqon wuu dhihi karaa maye hameenkii adigu aa lahayd sidaadii iyo wakhtigaadii baa leedahay cidnana ma siin ka dhid wuu samayn karaa haddii uu ku raalli noqdo gabadhaas wakhtiga bixisayna ay gabar gaara ay siisay gabadhii gaarka ahayd oo ay siisay baa iska leh markaas hameenkii awal gabadhaasi lahayd iyo hameenkan loogu darayoo gabadha kale ay siisay ayuu markaa u hooyanayaa dayib gabadhii wax bixisayna hadhowti waa ku noqon kadhaa wakhtigeedii oo way dhihi kadhaa waa soo ceshaday wakhtigaygii dayib haddii ay gabadha xaaskaahi iyadu ninkeeda wakhtiga u hibayso oo dhahdo anigu wakhtigayga adaan ku siiyey xaasaskaada kale taad doontid ugu dar isagaa markaa midii uu doono ugu darayo ay taladu gacantiisa ku jidhaa markaa xaqa isagaa leh meeshuu doono buu dejinayaa dayib marka masaa-ishaas oo dhan saas bay u imaanayaan waxaa kaloo masalo kale iyaduna ah oo halkaa ka imaanaysa gabdhaha hadduu ninkani maalan guurayo oo geedi ku jiro safaru nuqla waxa la yidhaahdo xaasas badan buu leeyahay inuu guuro buu rabaa dee xaasaskii oo dhan waa inuu la guuro waa loo ogol yahay kulligood hadduu ay isfurayaan oo wada furayo uu ka tegayana waa la ogolyahay hadduu qaar kala tageen qaarna uu la guurayo ilaa meeshan uu ka guuraya ma uu rabo inuu ku soo noqdo iyana waa la ogolyahay laakiin qaar inuu ka tago qaarna la safro hadduu doono qurcaha kula safree taas weeye midda hadhow keenaysa dhibta iyo gabdhihii kale inuu u magdhabo wakhtigii isaga ahaa dayib marka masaa-ishaasoo dhan waxay ka imaanayaan qoyskii iyo dadkii wada noolaa hadduu doono safarku safar gaabanba ha ahaado dayib waxaa kaloo imaanaya masale aynu hadda wax yar ka soo sheegnay oo qofkan xilliyada uu ku jiro zafaafka ama cursiga culimmada qeyb ka mida waxay leeyihiin jumco iyo jamaaco midna uma bixi karo waa ka xaaraam dadka jiran ma soo booqan karo janaasada ma raaci karo hameenaya maalinba ilaa inay gabdhahaasi ama gabadhaasi raalli noqoto mooyaane culimana waxay yidhaahdeen jumcada iyo jamaacada midna ka harimayo acmaasha kaloo wanaagsanna ka harimayo dadka jiranna waa soo booqan janaasadana waa raacayaa xilligaas uu ku jiro cursiga ilaa wakhtiga hameenkiiya mooyaane oo hameenkii khasab waa inuu joogo wa haadaa maa jaraa calayhi ashaykhaani wain khaalafa fiihi bacdu almuta'akhiriin muctamadka wuxuu ka dhigayaa xaashiyat ulbaajurigu sheekh alcalaama ibraahim bin moxamed bin axmed albaajuriy oo ahaa sheikhu ljaamici alashar raximahu allahu tacaala isagu wuxuu leeyahay muctamadku waxa weeyaan maa qaalahu bacdulmutaakhiriina waxa ay dhaheen oo habeenkii qofku inuusan bixi karin iyo maalintii ilaa inay raalli noqoto gabadha meeyo u fasaxdo haddii kale ay xaaraan tahay sidaasuu halkan ku rajaxaya wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab